بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين anigoo ah axmed siciid muuse kuna magac dheer axmed barre waxaan rabaa inaan maanta la wadaago bulshada ku dhaqan caasimadda garoowe farriin ku saabsan musharaxnimadayda farriintaasi waxay ku saabsan tahay guud ahaan waxa ugu muhiimsan oo bini aadan ama bulsho meel deggan ay u baahan tahay waa nabadgelyada waa nabadgelyada guud weeye meel aan nabadi jirin cidna kuma noolaan karto horumarna laguma gaari karo sidaa awgeed haddii rabbi idmo waxaan awoodda saarayaa in qofka muwaadinka uu nabadgelyo ku helo hadday noqon lahayd maxaa la yidhahdaa waxyaabaha crimeka yararka oo iska dhaca waxaan u mari doonaa haddii rabbi idmo in aan bulshada wacyigelin siino dadka dhibaatada abuurayaa meel fog kama iman waa waa dad deegaanka jooga ku dhashay kana dhashay waxaan u baahannahay in aan wacyigelin samayno oo aan isku dayno in dembiga faraha laga qabto oo dadkoodu ay kala taliyaan wixii arrintaasi ay waxtari weydana in sharciga la mariyo oo nidaamka la raacsiiyo haddii rabbi idmo marka waxaan rabaa bulshada isku duuban magaalada garoowe iyo deegaanka u dhow dhow inay isugu tagto sidii amniga loo sugi lahaa iyada oo aan xoog iyo maaragtay ciidan iyo booliseyn lagu keenin qofkii markaa ay suurtoobi weydo inuu xalkaas xal ku gaarana isagana markaas sharcigaa loo maro arrinta labaad waxaa weeye waa badbaadada waa safetyga waxaa la yidhahdaa safetygu waxaa weeye dhacdadii u dambeysay oo ayna ku dhacday waxay ahayd in kaalimo shidaal gubteen kaalimaha shidaalkuna si aan nidaamsanayn bay magaalada u dhex yaallaan safetygiina uma dhammaystirna sidaa darteed haddii rabbi idmo waxaan awoodda isugu geeyeynaa in meeshii wax dadka dhib u keeni kara lagu gadayo ay yeelato habraacii nabadgelyada bulshada waxaan kaloo haddii rabbi idmo awoodeyda isugu geyn doonaa sidii magaalada u heli lahayd debdemis iyo ciidan la dagaalama dhibaatooyinkaasoo kale marka ay dhacaan qeybta kale waa fayadhowrka waxa weeye dadka bini aadanka ah waxa ugu muhiimsan oo ay haystaan markii nabadgelyada ay ka timaado waa caafimaadka caafimaadka waxaa la rabaa in la ilaashado caafimaadka waxaa lagu ilaashan karaa in qofku wax walba oo uu cunayo iyo meelaha xanuunku ka abuurmo ka hortag lagu sameeyo sidaa darteed haddii rabbi idmo waxaanu samayn doonaa makhaayadaha iyo meelaha maaragtay xashiishka la isugu geeyo in ay noqdaan meelo nadiif ah oo wasakhduna ayan magaalada ku daahin waddooyinka la dhigo waxyaabihii lagu ridi jiray qashinka makhaayadahana lala socdo dadka ka shaqaynaya iyo sida ay cuntada u sameeyaan haddii rabbi arrimaha dhulka dhulka insha allahu tacaala waxaa dhibaata ka taagan tahay sharciyadiisa isku qabsigiisu aad buu u tiro badan yahay waxaan samayn doonaa nidaam electronic ah oo dhulka lagu ilaaliyo oo ku xidhan nooca qayb waxa la yidhahdo g b s-ka si boos walba loo ogaado sharcigiisana loo document galeeyo combyuutarana lagu xifdiyo hadhowna dadku markii khilaaf ka dhex dhaco cidda leh iyo cidda aan lahayn la kala ogaado haddii rabbi idmo xogtaasna la kaydiyo ilaa weligeedba si arrintaa loo ilaasho bilicda magaalada iyo dhiraynta waxaan rabnaa haddii rabbi idmo inaan hagaajinno waddooyinka magaalada dhex mara oo laga yaabo in dadka qaarkood ay ka dhisteen xeryo xoolaha lagu xereeyo musqulo dhagxaantii gurigooda ka hartay ay uga tageen sidaa darteed waxaan rabnaa inaan waddooyinka nadiifino haddii rabbi idmo dhiraynna lagu sameeyo oo dadku ay dhir ku beertaan guryahooda iyo meheradaha hortooda waddooyinka dadka ka dhexeeyana dowladdu dowladda hoose ay hawshaas iyadu qabato haddii rabbi idmo waxaan kaloo annagoo la kaashanaya shirkadaha korontada samayn doonaa haddii rabbi idmo in nalal lagu xiro waddooyinka waddooyinka waaweyn oo dhan ee magaalada soo gala ama ka baxa ama dhexdeeda ku yaalla in nala lagu xiro si ay qayb uga qaadato bilicda magaalada iyo nabadgelyada haddii rabbi intaa wixii soo dhaafa anigu ma haysto ushii nebi muuse oo wax walba ii suurtoobi mayaan waxa aan ku tashanayo waxa weeye dadka reer garoowe iyo dadka reer puntland dowladdooda iyo maxaa leeyahay ciidamada qalabka sida in amniga iyo bilicda iyo nadaafadda iyo caafimaadka ay igala shaqeeyaan aniguna aan hormood ugu noqdo kuna abaabula haddii rabbi idmo